magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya maanta waxaa lagu wadaa inuu ka furmo shirka u dhexeeya madaxda dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira shirkan waxaa hore u iclaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo shirkan waxaa shir guddoomin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo waxaana ka qaybgeli doonaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya guddoomiyaasha golaha shacabka iyo aqalka sare iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada koonfur galbeed galmudug hirshabeelle jubbaland iyo puntland ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo hadda safar ugu maqan dalka turkiga ayaa lagu wadaa inuu soo gebagabeeyo socdaalka uu ku joogo dalka turkiga isagoona maanta dib ugu soo laaban doono magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya shirkan oo ah mid xasaasiya ayaa waxyaabaa looga hadlay waxaa ka mid ah khilaafka soo kala dhex galay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee dalka soomaaliya oo gaaray meeshii ugu sarreeyey sidoo kale shirkan waxaa lagu falanqeyn doonaa gulufka colaadeed oo ay iclaamisay dowladda soomaaliya ee ku wajahan dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaana lagu wadaa inay soo gaaraan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya madaxweynaha puntland hirshabeelle galmudug iyo jubbaland ayaa lagu wadaa inay soo gaaraan goordhow magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana shalay goor hore soo gaaray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan waxaana dhanka kale safar dhanka dhulka kusoo jira madaxweynaha hirshabeelle oo isagu maanta imaanaya magaalada muqdisho gabagabada kulankan ayaa lagu wadaa in madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ee dalka soomaaliya ay soo saaraan go-aan ay ku midaysan yihiin waxaa laga dhursugayaa natiijada kasoo baxda kulankan u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka xasan maxamed samater cawke warbaahinta caalamiga puntland post muqdisho